wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay tababar ku saabsan hogaaminta wanaagsan kaasoo ay ka qaybgalayaan laba boqol oo qof oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda tababarkan ayaa intii uu socdo lagu baran doonaa cashiro la xiriiro hogaaminta wanaagsan kaasoo socon doona muddo laba maalin ah agaasimaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ibraahim aadan nadaara ayaa ka waramaya tababarkan tababarku waa aqoontii tirada badneed oo jaamacadaha lagu qaadan lahaa ama xalaqaadka lagu mari lahaa oo silsilada ahayd oo dheereyd oo lasoo koobo wuxuu kaloo faa-iido u leeyahay waktigoo kooban wuxuu kaloo faa-iido u leeyahay mawaadiic dhowr ahaa oo laga yaabo haddii waxbarasho rasmi ah inaad u gasho inaad hal meel aad ka wada hesheen baa mararka qaarkood la isu keenaa aada hogaanka iyo muhiimadda uu leeyahay iyo doorka culimada waxaa laga yaabaa laba mawduuco bari iyo galbeed kale ahba haddana isu baahan haddaad jaamacada tagto waxaa laga yaabaa inaada labada mawduuc hal meel ku wada helin laakiin markay training iyo tababar ay noqoto waxyaalaha fududeeyay ka mid tahay qaar ka mida ka qaybgalayaashii tababarkan ayaa ka hadlay doorka uu leeyahay hogaaminta iyo waxyaabaha ay ka barteen tababarkan waa dad mas-uuliyad haya bulshad matalaya halkaa ka imaaday buur waxaan waa qof dad hogaaminaayo inta badana wax walba dhashan way tahay qofka sifo hogaaminuu leeyahay wax kasag badana way tahay wanaagiisa iyo caqligiisa iyo sifooyinkiisa wanaagsanaa ayay gaaladuna kusoo islaami jireen marka mar walba oon maqlo hogaamiyo ani waxay usoo dhaco inuu nabiga horseed waa calayhi salaatu wasalaam hogaamiyuhu uu yahay qof caqli badan cilmi badan aqoon leh dulqaad leh karti leh
tababarkan ayaa door muuqdo ka qaadan doona dardargelinta howlaha ay wado wasaaradda awqaaftii arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya taasoo ku aadan kor u qaadista aqoonta shaqaalaha